emmanuel macron oo ah madaxweynaha dowladda faransiiska ee ku caanbaxay aflagaadada rasuulka sala allahu calayhi wasalem ayaa isagoo ka hadlayay waxa uu walaac ka muujiyey baab ay ku yimid nufuuddii iyo saamayntii ay ku lahaayeen afrika waxa uu ku cataabay in madaxda dowladaha afrikaanka ay iska iloobeen inay u mahad celiyaan dowladda faransiiska oo uu sheegay inay dalalkaasi ka badbaadisay inay maamulaan kooxo hubaysan waxaan u malaynayaa inay iloobeen inay noo mahad celiyaan laakiin waa caadi waxay imaan doontaa wakhtigeeda ayuu yidhi hogaamiyaha dowladda faransiiska emmanuel macron isagoo sii hadlayay ayuu sheegay in dowladaha afrikaanka aysan midkooda yeeli lahayn dowlad madax bannaan haddii aysan ciidamadooda u soo diri lahayn qaaradda afrika kulan sannadle ah oo ka dhacay magaalada baariis ee caasimadda faransiiska diiraddan loogu saaray siyaasadda arrimaha dibadda ee faransiiska ee sanadkan labada kun shan iyo labaatanka ayuu hadalkan ka jeediyey macron waxaana kulankaasi goobjoog ahaa safiirada faransiiska hadalka ka soo yeeray macron ayaa ku soo aadaya iyadoo badi dowladaha dhaca saxaraha saaxilka iyo galbeedka afrika ay iska diideen inay la sii shaqeeyaan dowladda faransiiska taasi ayaa timid kadib markii ay kacdoon ballaaran dhigeen dadka shacabka ee ku nool mandiqadaas kuwaas oo ay kaga soo horjeedeen gumaysiga faransiiska ugu dambaynna sababtay inuu ciidamadiisa kala baxo waddamada ay kacdoonnadu ka dhaceen dhowaan isagoo ku sugnaa dalka jabuuti ayuu madaxweynaha faransiiska sheegay in saldhig ay dalkaasi ku leeyihiin uu noqday meesha keliya ay saamaynta muuqata ay iminka kaga leeyihiin qaaradda afrika uuna qaadanayo door weyn isagoo dhan kala qiray in shucuubta mandiqadda ku buraarugeen gumaysigooda